Munaasabada uun la ka shaaciyay natiijadii imtixaanka fasalka siyeedaad ee dugsiyada gobolka banaadir iyo weliba qabanqaabiyey agaasinka guud ee walbarashada dowladda hoose ee xamar maamulka gobolka banaadiryo ka dhawaaqay natiijada guud ee imtixaanka mideysan ee dugsiga dhexe laakuk bahow kaasi oon fadheedan in ku dhow soddon shan kun oo ardayda oo ku nool muqdisho ardaydii rasa soddon laba kun lix boqol siyeetii sagaalyo natiijo fayla lakooyeen weliba sidaaseenka gudubena walbarashada dugsi sare ee dalka weliba warbaahinta aan ku warbiyey natiijadii imtixaanka iyo ardayda kaalimo hor ku galeen afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere bismillahi raxmaan raxiim shaacinta natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar tirada guud ee ardayda loo qorsheeyey imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa tirada u fadhiisatayna waxay gaaraysay waxayna ku galeen xarumood oo ku kala yaala degmooyinka gobolka banaadir faahfaahinta ardayda imtixaanka ka qayb gashay iyo natiijooyinkooda ardayda gashay imtixaanka sanadkani waxay ahaayeen gabdho oo ka dhigan isku celcelis ahaan boqolkiiba oo wiilal ah oo ka dhigan boqolkiiba wadarta guudna ay noqonayso taasoo isku celcelis gaaraysa boqolkiiba boqol ardayda gudubtay sanadkani waxay gaaraysaa oo gabdho ah isku celcelis boqoleedan oo ay tahay boqolkiiba wiilashu waxay gaarayaan oo isku celcelis boqoleyda oo ay tahay boqolkiiba wadarta guudna waxaa sanadkan gudbay arday gaaraysa oo isku celcelis boqoleydu ay noqonayso boqolkiiba ardayda hartay sanadkani waxay gaaraysaa gabdho oo isku celcelis boqoleydu ay ka dhigan tahay laba dhibic eber boqolkiiba halka wiilashu ay tahay oo isku celcelis boqolkiiba ay tahay afar boqolkiiba wadarta guud waa laba kun boqol iyo saddex ardayda hartay oo isku celcelis ay tahay lix boqolkiiba ugu dambeyn wuxuu u mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay qabsoomidda imtixaanka oo ugu horeeyaan howlwadeennada agaasinka waxbarashada xarumaha imtixaanka lagu qaaday macalimiinta bahda waxbarashada ciidamada amniga iyo cid kasta oo gacan ka geystay suurtagelinta imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka dhammaan ardayda ka qayb qaadatay waalidiinta macalimiinta iyo bahda waxbarashada hambalyo hambalyo hambalyo